xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo maanta magaalada muqdisho ku yeeshay kala fadhigooda shanaad ayaa ansixiyey miisaaniyadda dowladda soomaaliya ee sanadka laba kun shan iyo labaatan taasi oo dhan hal bilyan saddex boqol konton iyo sagaal milyan toddoba boqol toban iyo afar kun saddex boqol labaatan iyo sideed dolar kulanka oo ay shir guddoomisay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka sacdiye yaasiin xaaji samatar oo ay wehliyaan guddoomiye ku-xigeenada baarlamaanka labadiisa aqal ayaa waxaa goobjoog ahaa boqol toddobaatan iyo shan xildhibaan sacdiye yaasiin xaaji samatar guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ayaa ku dhawaaqday natiijada codeynta xildhibaanada ee miisaaniyadda dowladda laba kun shan iyo labaatan quorumka guud waxaa ogol diidmo labo aamus hal halkaasaa lagu ansixiyey cabdiqafaar xage wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa xildhibaanada labada aqal ugu mahad celiyey ansixinta miisaaniyadda dowladda waxaan rabaa inaan guddoomiye halkan ka xuso inay miisaaniyaddaani ahayd miisaaniyadihii laga shaqaynayey kuwii wakhtiga ugu badan la geliyey guddiga labada aqal ee baarlamaanka ee aqalka hoose iyo aqalka sare muddo cisho ah oo maalin walba la shaqaynayo oo annagana su'aalana lagu weydiinayo hay-adaha qusaysana loo yeerayo oo si aad iyo aad u tafatiran loo turxaanbixiyey waxaan rabaa halkaan inaan ka xuso baarlamaanka hortooda kuna ammaano ugana mahad celiyo shaqadii ay qabteen guud ahaan baarlamaanka waa mahad celinayaa annaga wasaaradda maaliyadda waxaa dusha haddana laga saaray lacag ka badan toddobaatan milyan oo dheeri ah inaan soo saarno sanadka oo dowladda obereshinkeeda iyo koostigeeda uu ku kala socon doono waxaan insha allahu halkaan ka qaadanaynaa sida tala soo jeedintu ay tahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin
xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa fadhiyadii ugu dambeeyey dood adag ka yeeshay miisaaniyadda dowladda ee laba kun shan iyo labaatan oo ay horey u soo gudbisay wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya